gudoomiyaha gobolka sanaag ugu magacaaban maamulka la baxay s s c khaatumo ayaa ka warbixiyey saraakiil sarsare oo ay sheegeen inay iska soo dhiibeen maamulka la baxay somalilan waxa uu tilmaamay in laba sargaal oo ka tirsanaa maamulka la baxay somalilan ay isku soo dhiibeen nidaamkooda ayna soo dhaweeyeen horey ayay sheegeen inay uga tageen magaalada ceerigaabo ayna xiriir ka hayeen muddadii ay maqnaayeen laba sarkaal oo korneyl cumar axmed cabdulle oo mareyniska ahaa iyo sarkaalka kale oo magaciisa la yidhaahdo maxamed cumar axmed labadani waa noo yimaadeen waana kusoo dhaweynay fuqufuliye degmadii baan kusoo dhaweynay waana nala joogaan waxayna ka baxeen magaalada ceergaabo afartii bishii labiyo tobnaad xogtoodana waa haynay waa nala soo xidhiidhayeen waxaan leeyahay weli daaniskii waa idiin furan yahay aad dadkiina iyo dadkiina kaga mid noqon lahaydeen la dareen noqon lahaydeen dalkiinana ku iman lahaydeen waktigu iyo idinka dhicin ayaan odhan lahaa iyagana kula talin lahaa si degdega ninkii dani ka hayso naftiisa iyo inuu dadkiisa la mid noqdo ha soo baxaan odhan laha maamulka s s c khaatumo iyo kan isku magacaabay somalilan oo fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka dhexeeya loolan adag iyadoona midba midka kale uu doonayo inuu meesha ka saaro waxaana marar badan dhacday in labadan maamul uu dhex maro dagaallo ka dhasha khasaare kala duwan